asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta aan dhinacyo badan ka eegno teenan maantana waxay leedahay haddii eebba idmahayo laba waa laysku waayey labo waa laysku waayey dhegaystayaal si aad og tihiinba markaan ka hadlayno dadka caloosha wax isugu haya sharciyan xagga diinta markaan ka eegno dee diintu ma qabto dadka walaalihii inay caloosha wax isugu hayaan iyo cuqdad iyo balaayo iyo xiqdi iyo balaayo xaasidnimo ummadda in la kala geliyo dee islaamku waa nahiyey waana reebay oo ilaahay subxaana watacaala ayaa inaga reebay oo maaragtay iska badaayaa lay ha iska shakiyeen oo shakiga iyo tuhunka iyo balaayada iska daaya ha kala qaadinaa layna yidhi waxaas walaala ahaada isu caloolfayoobaada isu nuglaada isu faraxsanaada saas talooyin fiican oo dhammaystiran ayaa diinta ilaahay ina siisay laakiin dee dadka laftiisu ayaa hadda waxay marhayaan hebel waan isgefnayo qabuurtiis ma tegaaye iyo maaragtay hebel xabaashiisa kama qaybgelaye hadduu dhinto ayay maraysaa soomaalidu oo laba nin walaalaha waxaad arkaysaa kaasiy qabuurtiisa ma tegaaye uu ka kala leeyahay maadaama ogina kaa hormariya in aduu ka hormari waa qayb waalida ka mid a waxaan dhihi lahaa dadka waxay isu caloolfayoobaadeenoo ha noqdaan dad aad iyo aad isugu caloolfayow sheekadan maanta marka waxay ka hadlaysaa arrintaa iyada ah waxaa la yidhi laba waa laysku waayey labada laysku waayey waxaa weeye dee ruuxu haddii uu ma maqasho hebel waa weji macbuus qofkaasu waa ruux maaragtay cuqdadaysan oo caloosha ka buka haddii uusan caloosha ka bukin weligii weji macbuus ma noqon hayo qof faraxsanoo wejigiisu furfuran yahay ayuu noqon hayaa ruuxba ruuxa kale inta uu ka weji furfuran yahay ayuu ka dabeecad wanaagsan yahay waana ka dulqaad badan yahay waa see dhabta ee biniaadanka lagu yaqaano laakiin haddaad aragto dabeecad xidhxidhan oo qam ah oo haddii la kuu soo gelaya albaabadu way oodan yihiin cuqdad baa jiifta dareen iyo ciidmagalanimaa jiifta dhibaatooyin badan baa jiifa loomana baahno wejiyada noocaas oo kalenta waxaa ka fiican wejiga furfuran ee biniaadanku adoo faraxsan ay kuu imaan karaan ee kaftaminta leh ee sheekooyinka leh ee dareenka leh ee soo jiidashada leh ee maaragtay dhanka wanaagsan dadka kula talinaya wejigaasaa ah wejiga badanaa dul qaata haddii eebba idmahayo marka waxaa la yidhi labo waa laysku waayey haye labada laysku waayey maxay tahay calool bugta iyo weji furan waa laysla waayey haddii calooshu bugto ruuxan uu calooshu kaaga buko dee weligiibaada weji furan ka helayn calooshiisaaba bugto oo wejiga furan ka helaysa muxuu yahy waa ruux kuu cuqdadaysane waxaa la yidhi labo waa laysla waayey calool bugta iyo weji furan ayaa laysla waayey halkaa waxaad ka garanaysaa cuqdaddu inay tahay mid aad iyo aad aan u fiicnayn inay tahay tabashadu mid wejbeddel keenta inay tahay tabashadu mid furfurnaanta ka hor tagta inay tahay tabashadu mid maaragtay aan loo baahnayn oo qofka nuj ka dhigaysa waxaa loo baahan yahay qofku xitaa qofka walaalkiia hadduu wax ka tirsado inuu qanco oo uu ka qanco walaalkiiga uu wax ka tirsaday laba arrimoodba inuu u qanco inuu isagu isqanciyo marka hore haddii uu taa iyada ku qanci waayo inuu isaga soo aadoo dhaho qanci waxay waxay waxaas ayaan kaa taban hayaae maxay igaga kaa qabatay marka waxay leedahay xubintu calool bugta iyo weji furan baa laysla waayey ayay xubinteennan murtida maantu ina leedahay waana arrin dee innaguba waayo joog baynu naho in badan baynu soo joognay markhaati madoonto ah oo aynu wada aragno aanu ognahay bulshadana aan ku dhex aragnay wax fara badanna aynu kala soconno hadda waxaa weeye markaa dadka biniaadankii ama soomaalidu inay noqoto kuwo iyagu isqanciya isu calool furnaada isu niyad fiicnaada dareen isu lahaada iyo dhug ehelnimo iyo soo jiidasho isu lahaada iscafiya sharka iyo balaayada iyo waxyaalahay caloosha isugu hayaan hoosu dhiga dad walaalooba soomaalidu inay noqoto ayaan kula talin lahaa aniga cabdinaasir ahaan mahmaahda maanta ee xubinteennan murtida maanta aan ku soo qaadanaynaaye waxay ina leedahay ama ay inoo tusaalaynaysaa daad iyo dabba waa laga durkaa haddii aad ka durki weydana midna wuu ku gubayaa midna wuu ku jiidanhayaa dhegaysto